أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno qodobo ay ka mid yihiin hay-ad uu gacanta ku hayo ururka midooda yurub oo soo saartay warbixin ay uga dardaar warinayso xaaladda amniga iyo midda siyaasadeed ee soomaaliya dadka ku barakacay dhulboobka magaalada muqdisho oo ay ku sheegtay inay hal milyan kor u dhaafeen iyo digniin culus oo ay dirtay warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya oo si la yaab leh loogu dilay magaalada muqdisho iyo warar dheeraad ah oo ku saabsan dilkiisa ayaan caawa idiin haynaa qodobada kale waxaa ka mid a taraam oo si adag ula hadlay netanyahu kuna tilmaamay nin waalan oo bilaa abaal ah tiro arday ah oo ku dhaawacantay rasaas ay ciidamada maamulka shahaadala dirarka ah ee puntland ku fureen goob waxbarasho munaasabad ballaaran oo xarigga looga jarayay macad cusub oo ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي وادخلوا اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka hay-ad uu gacanta ku hayo ururka midooda yurub ayaa soo saartay warbixin ay uga dardaar warinayso xaaladda amniga iyo midda siyaasadeed ee soomaaliya iyadoo dhanka kalena dadka ku barakacay dhulboobka uu xasan gurguurta ka wado magaalada muqdisho ku tilmaantay inay kor u dhaafeen hal milyan oo ruux haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya nuur cali warsameh abusheyba mid ka mid ah hay-adaha dowladaha reer galbeedka ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda murugsan ee magaalada muqdisho iyo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradkeeda hay-adda ururka midooda yurub ee arrimaha magangelyada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano e u a ayaa daabacday warbixin cusub oo ku saabsan galalka amniga iyo siyaasadda soomaaliya taasoo diiradda saaraysa dhacdooyinka ku soo kordhay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo uu ka socdo barakac ka dhashay dhulboobka uu geysanayo xasan gurgurte warbixinta koowaad waxay bixinaysaa dulmar ballaaran oo ku saabsan colaadaha ka dhashay nidaamka siyaasadeed ee dalka oo weli ah mid nugul isqabqabsi badan oo ay ula jeedo khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta islamarkaana si gobollo kala duwan ah uga kala qaybsan warbixinta ayaa mowduuc gaara siisay azmada ka taagan magaalada caasimadda ee muqdisho waxay diiradda saaraysaa xaaladda adag ee dadka barakacyaasha ku ah gudaha caasimadda magaalada muqdisho ayay u aqoonsatay inay tahay magaalada ay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ee dalka soomaaliya taasoo ka dhigan in kooxda riddada ay bulshada rayidka ah kula kacday gaboodfal u dhigma dagaal kadib markii ay ka boobtay dhulalkii ay deganaayeen kontonkii sano ee lasoo dhaafay warbixinta amniga ayaa faahfaahin ka bixisay wareegga cusub ee rabshadaha siyaasadeed ee soomaaliya ka dhacay muddadii u dhexaysay kowdii abriil ilaa soddonka maarso waxay iftiiminaysaa isbedelada iyo dhaqdhaqaaqyada colaadaha heer guud iyo heer gobol marka loo eego saddexdii sano ee ka horreysay soomaaliya waxay diiwaan gelisay tiradii ugu badneed ee dhimashooyin iyo dhacdooyin amni oo la xidhiira colaadda hay-adda midooda yurub ayaa shaacisay in weerarada jihaadiga ah ee weli yihiin oo kuwa ku jira koror islamarkaana dagaalyahanada shabaabul mujaahidiin ay halis ku yihiin waxay ugu yeertay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxayna muujisay walaaceeda ku aadan weerarada jihaadiga ah dhanka barakaca muqdisho ayaa weli ah magaalada ugu weyn oo ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha gudaha iyadoo tiradoodu ka badan tahay hal dhibic hal milyan oo qof islamarkaana caasimaddu waxay ahayd meesha ugu badan ee laga fuliyey barakicin khasab ah iyadoo sanadkii labada kun shan iyo labaatan oo keliya qasab lagu barakiciyey boqol iyo konton kun oo qoys oo kuwaasoo guryahoodii uu la wareegay xasan gurgurte warbixinta ku saabsan barakacyaasha muqdisho waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa nolosha iyo maamulka xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah iyadoo sidoo kalena qiimaynaysa helitaanka xuquuqdooda asaasiga ah intaa waxaa dheer waxay falanqaynaysaa xaaladda dadka ay saameeyeen barakicnada qasabka ah ee baahsan warbixintu waxay sheegaysaa in arrimaha barakaco si dhow ula xiriiraan dhulboobka tooska ah qayb ka mid ah warbixinta midowda yurub ayaa lagu qirayaa in xabsiyada gobolka banaadir lagu tacdiibinayo maxaabiista islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin maamulada gacanta ku hayo xabsiyada sida sharci darrada ah loogu xiro shacabka warbixinta waxay xustay in sanadkii labada kun saddex iyo labaatan la barakiciyey in ka badan boqol kun oo qof sanadkii labada kun afar iyo labaatanna lixdan iyo siddeed dhibic siddeed boqol iyo siddeetan qof dhammaadkii labada kun shan iyo labaatan tirada dadka la barakiciyey waxay gaartay boqol afartan iyo sagaal kun afar boqol konton iyo sagaal qof halka bishii janaayo labada kun lix iyo labaatanka oo keliya la diiwaan geliyey toddoba kun boqol soddon iyo afar qof oo laga raray goobihii ay degnaayeen iyadoo barakicinta qasabka ah dhulboobka iyo xiisadaha siyaasadeed ay ka jiraan magaalada muqdisho ayay kumnaan kun oo soomaaliha bilaabeen inay dalka isaga cararaan sababo la xiriira dhaqaale xumada iyo amni darrada ka jirta hay-adda e u a waxay taqriirkeeda ku soo gudbisay eerka uu gaarsiisan yahay tahriibka dadka soomaalida ee ka qoostay inay kusii noolaadaan soomaaliya sababo la xiriira boobka dhaqaale ee xasan gurgurte xaaladda magangelya doonka soomaaliya ee midowda yurub muddadii u dhexaysay abriil labada kun shan iyo labaatan iyo maarso labada kun lix iyo labaatan muwaadiniin soomaaliyeed ayaa dalalka midowda yurub iyo waddamada la xiriira ka gudbiyey labaatan iyo kow kun oo codsi oo magangelyo ah taasoo waxyar ka badan tiradii la diiwaangeliyey labaiyo tobankii bilood ee ka horreeyey ayaa lagu yidhi warbixinta guud ahaan in ka badan shan meelood oo meel codsiyadaasi waxaa laga gudbiyey jarmalka oo ay iska dhiibeen afar kun iyo shan boqol oo tahriibiyaal soomaali ah waxaana ku xigay faransiiska oo ay iska dhiibeen saddex kun iyo siddeed boqol oo tahriibiyaal soomaali ah halka dalka ireland ay iska dhiibeen laba kun iyo saddex boqol oo tahriibiyaal soomaali ah waddanka switzerland oo ka mid ah dalalka qaaradda yurub waxaa iska dhiibay laba kun iyo boqol qof oo tahriibiyaal soomaali ah heerka aqbalaadda codsiyada magangelyo ee soomaalida ayaa ku wareeganaya qiyaastii konton boqolkiiba dhammaadkii maarso labada kun lix labaatan ku dhowaad toban iyo saddex kun oo codsi oo soomaali ah ayaa weli sugayey go'aan heerka koowaad ah taasoo boqolkiiba labaatan ka yar tiradii jirtay abriil labada kun shan iyo labaatan islamarkaana ah tiradii ugu hoseysay tan iyo agosto labada kun kow iyo labaatankii tani ayaa ka dhigan in dadkii ugu badnaa ay dalka soomaaliya isaga tahriibeen muddooyinkan tan iyo markii uu xasan gurguurtay hoggaanka u qabtay kooxda aridada soomaaliya murtadkan ayaa hubantila'aan geliyey dhaqaalaha dalka isagoona shisheeye kula saaxiibay hantida mugurtada ah
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sarkaal ka tirsan booliiska kooxda ridada soomaaliya ayaa si layaab leh loogu dilay magaalada muqdisho qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsan booliiska gurguurte oo lagu dilay muqdisho wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in la dilay mid ka mid ah saraakiisha sare ee booliiska kooxda ridada soomaaliya kaasoo dilkiisu warar kala duwan ka soo baxayaan dilka ayaa si gaar ah uga dhacay hoy uu sarkaalkan ka deganaa degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaa dilka sarkaalkan la soo wariyey in ay xaqiijiyeen qoyskiisa sarkaalka la dilay oo magaciisa lagu sheegay sarreeye guuto salaad maxamed guuleed ayaa ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee booliiska kooxda ridada soomaaliya dilkiisa ayaana lala xiriiriyey ilaaladiisa gaarka ah ma jiro war ka soo baxay kooxda ridada oo ku aadan dilka loo geystay ninka sarkaalka ah ee ka tirsanaa booliiskeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa trump oo si adag ula hadlay netanyahu kuna tilmaamay nin waalan oo bilaa abaal ah madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si adag uga carooday ra-iisul wasaaraha sahayanada benyamin netanyahu kadib wicitaan telefoon oo ay yeesheen isniintii shalay kaasi oo ku saabsanaa kordhinta yuhuudda ee weerarada lubnaan sidaa laga soo xigtay laba sarkaal oo maraykan ah iyo ilo kale oo saddexaad oo ay sheegtay inay xogogaal u ahaayeen wicitaanka trump ayaa netanyahu ku tilmaamay nin waalan oo bila abaal ah isagoo ka joojiyey qorshe ay yuhuuddu ku doonaysay inay ku duqayso bayruud carada uu trump kala duldhacay netanyahu ayaa timid kadib markii dowladda shiicada iiraan ay ku hanjabtay inay ka bixi doonto wadahadallada ay maraykanka kula jirto sababo la xiriira tallaabooyinka uu maamulka trump ka wado gudaha waddanka lubnaan mid ka mid ah saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in trump uu netanyahu u sheegay in haddii uu fuliyo hanjabaadiisa ku saabsan duqaynta caasimadda lubnaan ay taasi sii kordhin doonto go'doonka yuhuudda ee caalamka dhexdiisa laba ka mid ah ilahan ayaa sheegay in trump uu ku dooday in uu ka caawiyey netanyahu in uu xabsi ka badbaado isaga oo tixraacaya taageeradii uu siiyey intii ay socotay dacwadda musuqmaasuqa ee benyamin netanyahu waad waalan tahay xabsi ayaad ku jiri lahayd haddaanan anigu jirin anigaa ku badbaadinayaa hadda qof walba uu ku necab yahay qof walba wuxuu necab yahay israa'iil arrintan darteed ayuu yidhi sarkaalka maraykanku isagoo soo koobayey hadalladii trump waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa tiro arday ah oo ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada maamulka puntland ku fureen goob waxbarasho dhacdadan ayaa si gaar ah uga dhacday iskuul ku yaal degmada buurtiinle ee gobolka nugaal kaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen arday imtixaan u fadhiday ardayda ku dhaawacantay rasaastaas ayaa loola cararay xarumaha caafimaadka iyadoo aan warbaahinta lala wadaagin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xaaladooda rasaasta ayaa la sheegay inuu furay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay puntland iyadoo aan la ogeyn sababta uu ardayda u rasaaseeyey balse warar hordhac ah ayaa tilmaamaya in askariga iyo ardayda uu khilaaf soo kala dhex galay kadibna uu rasaas ooda uga qaaday cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka dadweynaha ku dhaqan xaafadda buula daa'uud ee degmada shibis ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay cabasho ay ka yihiin dhulboob xooggan oo kooxda ridada soomaaliya ay ku hayso maalmihii lasoo dhaafay waxa ay sheegeen in dhulka ay degan yihiin uusan ahayn gebi ahaanba dhul dan guud ama dhul dowladeed islamarkaana dhulkoodu ay iyagu leeyihiin waxaana ay intaa ku dareen in lagu amray inay bixiyaan lacago xaddhaaf ah ama ay isaga guuraan dhulka ay degan yihiin waa kuwan qaar ka mid ah duqowda xaafadda buula daa'uud ee degmada shibis oo la hadlaya warbaahinta war annaga waxaa nahay cabasho codsiyaa nahay dad baaba'aa nahay soddon iyo dhowr maalmood cawradaayu bannaankay taal ilmahaayu bannaanka yaaliin daday kacaddahaa nahay waxaa annaga naga shiiray ma helno meeshaan la yidhaah buula daa'uud iyo meeshaan la yidhaaho heesow lamadaan buulo oo boqolyo sideetan bi isku dhammayn waxa ka shiiroo boqolyo labaatan dhulkan annagaa ilaahayna makaniye annagaa iska leh dan guud ma ahan dan dowladeed ma ahan wareedha dhulka anunkaa leh waxaan rabnaa islaamka inay nagu soo baxaan soddon maalmood iyo saa'id aa cawrdaan baanta ilmahan iyo naagahan iyo marstaayi bannaanka yaaliin ma ku noolaahayno saas nolol nooma taal waa wareeyaan joognaa waa wareey meeshii ugu dambaysaan taagana waa wareeyaan joognaa waa naga caddahay annaga afarta soddon maalmood iyo saa'id bannaanka qof ku noolaan kartaa oo bini aadamhu ma jirto
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ballaaran oo xarigga looga jarayay macad cusub ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud munaasabadan oo heerkeedu uu sarreeyey ayaa lagu daahfurayey macad cusub oo laga yagleelay deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud macadkan ayaa loogu magacdaray imaamkii weynaa ee imaam shaafici ayaa faraciisii ugu horreeyey loo furay bulshada deegaanka alwakiil waxaana loogu talagalay in ay wax ku bartaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaankaasi xafladii daafurka macadkan cusub ee imaamu shaafici waxaa ka soo qayb galay culimaauddiin waxgarad nabadoonno mas-uuliyiinta wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah الحمد لله الذي أنزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم هدسن مسلمين نقدقين ما كان كان قيمك بضل لنقو كلميين machad ulimaamu shaafici oo nasiib ay u yeesheen alwakiil faracii ugu horreeyey ee maktabu dacwa waa fursad marka soo martay magaalada alwakiil maxaa yeelay madarasadan iyadaa dadkii madarasooyinka qur-aanka ka soo baxay ee qur-aanka noo bartay yaa culunta sharciga guud ahaan ku baranahaya alimaamu shaafici yaana loogu magac daray oad ogtihiin nisbada marka afarta a'imo la sheego soomaali haddaan nahay madhabka keli inuu ictimaadna ah saa daraaddeeda alimaamu shaafici imaam xifdi isku darsaday buu ahaa waa la garanahayaa aadna ugu dadaalay inuu ummadda u soo gudbiyo dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam saas darteeda baa looga tafaa'ulahayaa dadka muslimiinta ah inay helaan jiilka soo baxaya cilmiga sharciga ee diineed inay bartaan oo ay ka faa'iidaystaan oo owlaadda guud ahaan hadda baadiye ka imaanaysa qur-aanka dhammaysay iyo kuwa deegaankan hadda alwakiil joogaba intaba hadda in machadka uu u wada furan yahay la rabo fursaddaas qaaliga ah iyo fatradan hore inay ka wada faa'iidaystaan insha allahu tacaala si owlaaddayna ay ugu barbaaraan diinka ilaahay barashadiisa toddobadii carshuraxmaan hergelaysa waxaa ka mid ahaa uu nebigu sheegay washaabun nasha'a fii cibaadat illaah qof dhallinyaro ah oo ku koray ilaahay diinkiis marka in cibaadada ilaahay lagu barbaaro oo ilmuhu diinka ilaahay ku barbaaraan oo culunta sharciga ay bartaan oo diinka ilaahay iyo waxa ilaahay ka doonayo ee loo abuuray ay bartaan oo ay qudbooyinka masaajidda ka akhriyaan sidaad aragteen macaahidda dhallinyarada ka soo baxda weeye dhallinyarada maanta akhrinaysa masaajidda qudbooyinka ka akhrinaysa marka fursaddaas iyo jaanuskaas in looga faa'iideeyo jiilka soo baxaya aabba kastana mas-uuliyad baa ka saaran hooyo kastana mas-uuliyad baa ka saaran owlaadday dhashay in ilmahaada aa khayrka la jeclaata khayrkana aad ku tarbiyayso si haddaad dhimato saddex shayaa ku anfacaysa gadaashaada geeridaada kadib waxa weeye cilmi aad soo barato dad sii gaarsiisay sadaqo jaariya ood bixisay masaajid iyo madaraso iyo ceel ood waqaftay iyo agoon ood guri u waqaftay intaas waa sadaqo jaariya geeridaada kabacdi waa ku anfacayaan iyo waladun saalixun yadcu lah walad saalixa oo adiga kuu soo duceeya oo aabbahay ilaahu qabrigiisa u nuuri hooyada ilaahu u naxariisa soo yidhaahda waladkaa saalixa waxbuu ku tarahayaa goormo marka cunuga walad saalix noqonayaa tarbiyadiisa marka inaad u fiiriso waxbarashadiisa aad ka fikirto qur-aankii buu soo bartoo dhammeeyey intuu meelaha taagtaagnaa lahaa macaahidda diiniga ah inuu cilmiga sharciga ka barto hadhowna waad ku intifaaci isagana wuxuu noqonayaa nin culummo ah oo diinka ilaahay ku koray oo ku barbaaray allaana uga mahadinaynaa maanta macaahidda guud ahaan walaayaadka islaamiga ka furan gaar ahaan walaayadaynan galgaduud ka furan ee juhdiga iyo juhuudda intaas la eg lagu bixinahayo jiilka soo baxaya inay ku barbaaraan cilmiga sharciga barashadiisa faa'iidadeeda iyo miraheedana in badan maanta walaayaadka way ka muuqataa allahna uga mahadnaqaynaa bacda xamdilaahina maamulka islaamiga ee xarakat shabaab mujaahidiin oo juhuud badan ku bixinahaya dadka muslimiinta ah inay gacanna wax ku baraan gacanna ay cadowgooda kula xisaabtamaan waana midda nebiga lagu yidhi wakafaa birabbika haadiyan wanasiira ilaahay baa kaaga filan ummadaada inuu hanuuniyo cadowgana uu kaaga gargaaro marka waa kitaabun yahdii wa sayfun yansur dhankanna ilaahay baa sharcigiisa ummadda lagu toosinaya la barahayaa lagu tarbiyaynahayaa dhankanna cadowga baa laga hortaagan yahay diinka ilaahay ay duulaanka ku yihiin baa la gafuur dhabahayaa suquurtaa loogu juraa raggii baa u taagan ilaahay jalla wacalaa ragga suquurta allaha barakeeyey ikhwatii fillah marka inaan adduunyo aanan ka tanasulno aakhirana uga sahaya qaadanna isu dardaarmaynaa insha allahu tacaala kuwa adduunyada ka sahaya qaato cilmiga barto owlaaddooda ku tarbiya allah nagu daro cadowga iyo gaalada nagu soo duulana allah jebiyo mujaahidiintana allah guulaysiiyo walaalaha ilaahay dartii loo dilan shahaada allah ka aqbalo allah dartii ragga loo dhaawacana allah caafimaadiyo gaalo gacantood muslimiinta gashay xabsiyada gaalada lagu jirdilahay allah nooga soo fakiyo annagana ilaahay gaalo nooma gacan geliyo ridda iyo gaalnimo allah naga ilaalish khaatimadana tawxiid iyo shahaada allah noogu qatimo wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha macadka cusub ee imaamu shaafici ee laga furay deegaanka alwakiil الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى macadka makaan ahaan meesha uu ku yaalo qof kastaba way garanee intayna joogta inta maqan ee miidiyaha ka maqlaysana waa la barayaa qaryada alwakiil ee hoos tagta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyuu macadku ku yaallaa alxamdu lilaahi macadka waa meeshiisii ugu horraysay gobolka ee macadka magacaan leh oo ka hirgalo macadka waxaa la yidhaahdaa amba loogu magac daray imaamu shaafici calayhi raxmatullahi ayaa loogu magac daray macadku wuxuu shaqeeyaa gelinka hore maalintu waa laba gelin ardadu waxay soo xaadiraan hal saac ilaa iyo lix saac iyo labaatan daqiiqo xiisadaha baxaahi waxaa waayey ilaa iyo lix xiso macadka waxyaabaha lagu barto haddaan wax ka taabanno qaybta sharciga waxyaabaha lagu barta waxaa ka mid a alqur'aanu wa culuumuhu waxaa ka mid a alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa culuumuhu asiira nabawiya alcaqiida luqa carabiya suhdiga iyo qaybo kale ayaa lagu bartaa waxaa insha allahu tacaala iyaguna aan ka reebanayn haddii ilaahay idmo culum maadi ah marka culuumta macadka waxay isugu jirtaa qayb bilow ah iyo qayb cagaqabsatay oo hadda insha allahu tacaala la bilaabay iyo qayb inay hadda kadib bilaabato la rabo waxaan ka marnayn culuumta maadiga sidii soomaaliga ingiliishka iyo xisaabta haddii ilaahay raalli ka noqdo xaaliyan waxaa macadka uu qabtay uu hayaa arday ahaan afartan iyo kow arday insha allahu tabaaraka wa tacaala macadku wuxuu u diyaarsan yahay inuu intii tabartiisa insha allahu tacaala uu qabta ayuu u diyaarsan yahay haddii ilaahay idmo macadku wuxuu joogtay doonaa haddii rabbi ka raalli noqdo muddo saddex sannadood ah saddexdaas sano ardadan hadda la qabtay keliya ma ahee insha allahu tacaala hadba siday u suurto gasho macadku lix bilood oo kasta kadib asal fadhiisan kara haddii la helo waa la qaban doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaan si guud insha allahu tacaala ummadda ku baraarujinaynaa inuu macadku diyaar u yahay inuu qabto ardayda yar yar iyo waaweynba insha allahu tacaala dadka waaweyn jimcada iyo khamiista ayaa la qaban doonaa haddii ilaahay idmo kuwaasoo qaadan doono culuumtii ay ardadu yaryarka ay shanta maalmood intay qaateen oo kale la sii doono iyagana saddexdii sano sidaas ay kula dhammaysan doonaan haddii ilaahay idmo macadku wuxuu u diyaarsan yahay qofku sida ugu gudbo waxbarasho kale inuu shahaado guddoonsiiyo haddii ilaahay idmo jazaakum allahu khayran inahaas ayuu macadku ka shaqaynayaa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah waalidiinta carruurtoodu ay dhigan doonto macadkan cusub ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa makaankan soo keenna keenay caafimaadka iyo neecaawdana siiyey madarka iyo nabadgelyadana siiyey allahaasaan ku mahadinaynaa waxaan meeshaan isugu nimid macadka loogu magac daray imaamuna ashaafici raxmatullaahi calayhi oo halkan la rabo in laga hirgeliyo maanta inaan xariga ka jarno ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa dad badanoo iimaanka haysta ayaan waxbarashada haysan magaalooyin naga waaweyn ayaan haysan macad maaragtay wax lagu barto annagu in badanaan doonaynay allaha nagu manadaystay allahaasaan ku mahadinaynaa uma intaa ka gadaal culummada islaamka oo ku dadaashay oo nidaamisoo juhdi badan ku bixisay ayaan maaragtayan ku mahadinaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan macadka u samaynay oon ugu talagalnay in sha allahu tacaala qoys kastoo islaama oo ka mid a deegaanka maarata alwakiil culumta sharciga qof yaqaana ama laba qofood oo taqaan qaarka inay ka soo baxaan si ay u anfacaan maaragtay qoyskaas iyo ciddi kaloo maaragtay la derisa maadaama munkar iyo mafaasid jahligu aabba uu yahay waddanka isaga bateen dadka wax la baraayo iyo dadka aan wax la barin ugu yaraan inay ekaadaan si mafsadada loo daafaco maslaxadana loo soo saaro alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin macadka waxaan u malayahaa intuu maaragtay bilowgiisa iyo ilmihiisa iyo nidaamkiisa waa laga soo hadlay annagoo waalidiinta marka annaguna waxaan ku daraynaa inaan soo dhowaynay oon ka mahadnaqnay waxaan u malaynayaa dadka siddeetan iyo sagaashan gaaray oo maanta la soo jiidaa oo la leeyahay tawxiidka ha la baro salaaddii ataxiyaadka iyo faatixada ha la baro waa ilmo la deeye dadka hore caqliga lahayn waxay dhihi jireen gaal waaryadaha waa ilmo la deeye run waaye xadiidkan uu sheegahay shiikhu maantay ou lahay kullu mawlidin yuuladda calalfitra kaasaan kuu caddayahay dadku inuu ilmo la deeyahay qofka maanta wax la baraayo siddeetan sano jira ee tawxiidka la baraa ee ataxiyaadka la bara faatixada la baraa waxuu ku dayacmay yaraantii maadaama aan zamanu cilmi aan joogno inaanaan dayacin dadka intaasaan maarta ku dadaalaynay allahna waa noo suurogeliya subxaana wa tacaala waana ka mahadnaqaynaa waana qabsanaynaa allaha waxaan ka baryaynaa hadda maanta bilaabou joogaah khaatimkiisa la ysugu yimaado oo laga aflaxo ilaah ayaan ka baryanaa subxaana wa tacaala allah waxaan ka baryanaa mubaarak inuu nooga dhigo beledka inuu beledulmadar nooga dhigo beledul amni nooga dhigo beledul aamin ou nooga dhigo ayaan ilaahay ka baryaynaa qofku haddousan wax baran diinta waxaa horraysaba barashada waxaa ku xigta fahamka ku dhaqankaana ku xiga qof aan saddexdaas mid ka midaba soo marin hadda waxaa waaye ilaahay inuu caabudaa waa ku adkaatay qof ilaahay inuu caabudo ku adkaadana ilaahay naxariistiis waa ku adkaahaysaa allah subxaana wa tacaala waddada xaqa ah nagu hanuuliyo ilaahay subxaana wa tacaala intii ku dadaashay ayagoo allah maahan aan cid kale istusayn ajir iyo xasanad ha ka siiyo ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala isugu kayna keenay beydadkiisa beyd ka mida waxaan isugu nimiday machadka nooga furan meesha walaalayaal sidaba aad og tihiin diinta islaamka barashadeeda iyo fahamkeeda iyo ku dhaqamkeeda allah subxaanahu wa tacaalaa ciddii uu waafajiyo ayaa waafaqda ee ilaahay subxaana wa tacaala cid uusan waafajin ma waafaqayso wax badan oon raadinaynay macaahid meel dheer aan mawjadu noo saareen ilaahay hadduu meeshaan noogu hirgeliyey alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilahay baa ku mahadsan leeb nagu dheganaay oo naga fuqay waaye cilmina waxaa laga warsanayaa ninka biyoinya u qaatay oo qaloon bac ugu xirtay oo kilomitr waxbarasho u aada horta bal ninkaas hala warsado ikhwaani anugu waxaan soo gaaray diintu barashadu intaan idoo ka cariiri badanta raggii iga horreeya oo wax noo akhriya haddii aan la sheekaysdhana toban sana ciddooda ma aysan arag haddaad fikirta marka waxbarashada waxara ku soo bixiyeen maanta cilmiga la fidihaayo ilaahi subxana watacala u fududeeyee bannaanka lagama helin waa lagu soo dhibaatooda cidda allah subxaana wa tacaala meeshay joogtay uu keenay ee ka faa'iidaysatay alxamdulilah waa nasiib waa cagsigeedoo nasiib darra cidduu gurigeedii ka oogan yahay ee maantay aan ka faa'iidaysa ikhwaani waxaan leeyahay marka kaanya yar iyo kaanya weynba inaan ka qayb qaadanno intaasaan horta baraarujiha haddii aan ka qayb qaadanno waa ku liibaanaynaa insha allahu tacaala macadkaas oo hadda noo furmay alxamdulilaahi uma alxamdulilaahi aadan ugu baahnayn waana helnay ilaahay baa mahadle ragga noo soo qabanqaabiyoo juhdiga ku bixiyey ayaa bacdallaahi ku mahadsan baahidiisu waana haysa waana helna waana wedi doonaa insha allah wixii nafu ku jirto jiilba jiilku ka dambeeya waa uu wedi doonaa insha allahu tacaala intaas ayaan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka alwakiilah ayaa isaguna soo dhoweeyey furitaanka macadkan cusub ee imaamu shaafici ilaahay yaa mahad iskale subxaana wa tacaalaa na makaniyey halkan xafladdan annagoo ka soo qayb galnay haddii ay tahay macallimiintii haddii ay tahay ardaydii haddii ay tahay waalidiintii iyo nabadoonyadii anigoo ka mid ah nabadoonyada magaalada alwakiil oo hoos tagta degmada ceelbuur oo ku hadlaya afka nabadoonnada ilaahay baa mahaddaa iskale waa kelmad kuma sii dheeraad doono insha allahu tacaala anaa ogaalkaygu iska yaryahaybe waa insha allahu tacaala ilaahay yaa mahad iskale subxaana wa tacaala haddana waxaa mahadsan xafladdan dadka ka soo qayb galay waxaan dardaarmaa insha allahu tacaala baritaanka waalidiintu ilmaha ay soo diyaariyeen iyo baritaanka ilmaha iyo wixii oo dhanba waxaan dardaarmaa insha allahu tacaala dadaalka in maaragta macallimiinta lala qabto oo maaragtay lasoo diyaariyo insha allahu tacaala ilaahay ha u fududeeyo nasiib aan u helnay ilaahay ama haddaa iska leh waa sii wadi doonaa insha allahu tacaala wixii maqanna insha allah waa kusoo daraynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xafladdan xafladda ka dambaysa ilmuhu tirada la sheegaayo inay ka bataanaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno haddii aan ka faa'iidaysanno oo aan barannana diintu cadowga ay leedahay inaan garannaa la rabaa waxana la barahay ku jirtaa insha allahu tacaala waxaa nasiib wanaag ah jimcada iyo khamiistaa la qabanaa dadka waaweyn ayaduna nasiib waayo aan ka faa'iidaysanno insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweeyaha marka insha allahu tacaala yar iyo weyn inaan isla maaragtay dadaalno aan maaragtay ilmaha aan macallimiinta kula dadaalno oo aan la qabanno insha allahu tacaala real wakiil ilaahay ha barakeeye khayr iyo tiin jacayl iyo waxaa lagu yaqaanaa wanaag faan ma ahan wax lagu yaqaan waayo insha allahu tacaala inaan hore usii wadno cadowgaynana aan oqoonsanno insha allahu tacaala oo aan difaacno ayadana diinta aan baranayno saasaa nagala rabaa annagana haddii ilaahay idmo wixii la baray iyo wixii lagu wanaajiyey iyo wixii loo qabta kuwa ku camal falana ilaahay hanaga dhigo insha allahu tacaala guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna ha aad si fudud ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان